إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeni raadiya alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay mid fashilantay soomaaliyana ay ka dhigtay dal xasrado badani ay ka jiraan booliska dowladda kenya ayaa lagu eedeeyey inay saldhig ku yaala dalkaasi ay ku dhex dileen qof rayda xubno ka tirsan maamulka itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa musuq maasuq ka wada deegaan ka tirsan dhulkaasi intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkuga hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته خطوات المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات أنتم النور بديجور الليالي وبنات العز يا نعم البنات خطوات المجد منكم وثبات maxaynu ku ognahay horumarada wax ku-oolka ah ee ka hirgalay walaayaadka islaamiga ah kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhammaan waxaan kula dardaarmayaa een, walaalaha idilkood in aysan daalin sabraan adow la sabartamaan mahaamta iyo shaqada gaarka loo diray ay ku filnaadaan mid kaloo dheeraya fikirkeedii iyo baacaydii iyo taladeedii iyo caqliyaddeedan ay la yimaadaan
anoo ku hadlaya magacii xarakada guud oo kaga soo qayb galay shirkeennan jaamacaddii sidaa laynoogu furay ilaahan ugu mahadinno aan maaragta maxay di dadaallo dhammaanteen garba aan isqabsanno maxaynu kala soconnaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee siyaasadda soomaaliya sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada heshiiskaasi aan la saxiixana shaqadiisi way bilaabatay qiimayntii sahankii ugu horreeyeyna wuu socdaa waad wada ogtihiin maraakiibtii iyo qalabkii samaynaya inay joogaan
guddoomiyihii baarlamaanka aadan madoobe hadda mooshin ma laga wadaa mid ka daran maantay taaganta waa midda sharcigan waa sharcigaanuna hor keenay annaguna akhrinuuna mootiyey waxaana lagu qanciyey waa turkii walaalaheen saan bay wadaan maxaanse ka xusuusannaa dagaaladii ugu waaweynaa ee ka dhacay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada laakiin maanta waxaana ma og tahay ayaan darro ku ah in hadda meeshan goobtan in ka badan afar boqol oo ninaa taalla meeshan
kooxaha argagixisada inta meel kasta isaga yimid shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galgaduudiya ka ka bixi waayey maxaa shabeellada dhexe iyo alla waaye
waa barnaamij soo gudbinaya dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay soomaaliya ayna diiwaan gelisay warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaad dhegaysan doontaan caawa sagaalka habeennimo ama saddexda saac insha allah
قد تواسينا ماسينا إذا ما صافعت رأسا تغشاه السبات خطوات المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات أنتم النور بديجور
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqo duwacan waa habeennimo khamiisa shan iyo labaatanka bisha lixaad sannadda laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan madaxweynaha maraykanka ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay mid fashilantay soomaaliyana ay ka dhigtay dal xasrado badani ay ka jiraan faafaynta qodobkanna waxaa inoo haya wariyaheena farxaan cali cabdulaahi donald trump oo ah madaxweynaha maraykanka ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay tahay mid fashilantay islamarkaana ay dalka soomaaliya ka dhigtay mid aan xasiloonayn trump oo u jawaabayay ilhaan cumar oo ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda federaalka ay hareeyeen faqri colaado iyo dembiyo dagaal dadka soomaaliyana ay ka dhigtay dalka adduunka ugu xun sida uu hadalka u dhigay isagoo la hadlayay ilhaan cumar ayuu sheegay in looga baahan yahay sidii ay wax uga bedeli lahayd xaaladda dowladda federaalka intii ay ku mashquuli lahayd maraykanka wuxuu hadalkiisa kusoo aadayaa iyadoo maalmo ka hor ilhaan dalka maraykanka ku tilmaamtay inuu isu bedelayo mid ka mid ah dalalka ugu xun dunida iyadoo xustay inuu adeegsiga ciidamada militariga ee shacabka ay muujinayso hoos u dhac ku yimid nidaamka dalkaas ma ahan markii ugu horreysay oo uu madaxweynaha maraykanka maamulka villa soomaaliya ku tilmaamo inuu yahay mid fashilmay mar sii horreysay ayuu sidan oo kale uga hadlay in maamulka xasan sheekh uu yahay midaan lahayn nidaam dowladnimo sidoo kale lahayn amni iyo ciidan rasmi ah haddaba hadalka trump ayaa u muuqda mid sii horinaya xiisada ka dhex taagan isaga iyo ilhaan cumar booliiska dowladda kenya ayaa lagu eedeeyey inay saldhig ku yaala dalkaasi ay ku dhex dileen qof rayd ah waxaa warkan faahfaahintiisa la diyaara wariyaheena cadnaan xaaji muxsiin saacadihii lasoo dhaafay waxaa ismaamul ka tirsan dalka kenya ka dhacay dil la sheegay in ciidamo ka tirsan booliiska kenya ay saldhig dhexdiisa ugu geysteen qof shacab ah ruuxa la dilay oo ahaa nin afar iyo afartan jir ah ayaa waxa ay ciidamada booliiska ku eedeeyeen inuu is-hortaag ku sameeyey saraakiil ka tirsan booliiska isagoo sarqaansan markii ay taasi dhacday kadib ciidamada ayaa ninkan u kaxeeyey saldhigga waxaana saacado kadib la arkay isagoo meyd ah falkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay saldhig ku yaala deegaanka kipipiri ee ismaamulka nyandaru oo ka tirsan dalka kenya booliiska kenya oo u muuqday kuwo iska fogeynaya eedda ah inay iyagu ka dambeeyaan dilka ninkan ayaa waxa uu sheegay in ruuxa ay xireen uu isagu isdilay isla markaana uu isku daldelay shaatigii uu watay inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin dhacdadan haddana waxa ay tani walaac xoogan ku abuurtay dadka kenyaanka ah dhowaan ay ahayd markii taliya ku-xigeenka ciidamada booliska ee dowladda kenya uu iska casilay xilkii uu hayay kadib markii dil bareer ah ay ciidamada booliska dalkaasi u geysteen wiil dhallinyaro ah oo lagu dhex dilay xabsi ku yaala dalka kenya dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan xubno ka tirsan maamulka itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa musuq maasuq ka wado deegaag ka tirsan dhulkaasi fabayn qodobkan ku saabsanna waxaa la diyaara waryaheena mubaarak cumar maamulka magaalada guurtimo ee hoosteekan dowladda itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa magaaladaasi ka wada musuq maasuq xargaha goostay xubnaha maamulka degmada ayaa caadiysay inay markasta musuq maasuqaan lacaga kamamulahan loo siiyo iyagoo haatan maraya inay iibsadeen qalab caafimaad oo la siiyey kadib markii ay lacagihii gacanta soo mariyeen madaxii caafimaadka degmadaasi ayaa la sheegay inuu lunsaday mashiin caafimaad oo loogu talagalay xarumaha caafimaadka degmadaas iyadoon la sheegin qalabkan laga iibsaday mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada diradhab oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya sidoo kale maamulkan ayaa lagu eedeeyey inuu isku dirayo beelaha walaalaha ee wada dega halkaas si kastaba haatee maamulkan maqaarsaarka ee xabashidu mas-uulka uga ah gumaysiga dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed ayaa dhibaato ba-an ku haya dadka shacabka ah dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabanaynaa warkii habeen ood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan